ciidamada itoobiya ayaa mar kale duqeyn ka fuliyey gobolka tigray maanta oo arbaco ah laba maalin kadib markii ay duqeyn ku dileen saddex caruur ah wararkii ugu dambeeyey ee duqeyntaasi oo warbixin kooban ee v o edu ka qortay waxaa inoo haya xuseen barre aadan ciidamada itoobiya ayaa mar kale duqeeyey caasimada gobolka tigraay ee maqale duqayntan ayaa ahayd tii labaad iyadoo duqayntii ka horreysay ay ku dhinteen saddex caruur ah afhayeenka qaramada midoobay farxaan xaq ayaa sheegay in duqaynta uu ku dhintay hal qof islamarkaana ay sagaal kale ku dhaawacmeen afhayeenka qaramada midoobey ayaa intaa raaciyey in dhowr guri iyo hal huteel ay khasaara soo gaadhay afhayeenka qaramada midoobey farxaan xaq ayaa sheegay in qaramada midoobey ay ka walaacsan tahay colaadda sii xoogaysanaysa waxaanu ugu baaqay dhinacyada dagaalamaya in ay xasuusnaadaan waajibaadka ka saaran ilaalinta rayidka dowladda itoobiya ayaa beenisay duqayntii isniintii laakiin goor dambe ayaa wakaaladda wararka ee dowladda itoobiya ay qiratay in duqayntu dhacday wakaaladda ayaa sheegtay in duqayntana la beegsaday warbaahinta kooxda t b l f waxaanay wakaaladdu ku tilmaantay kooxdaasi in ay tahay argagixiso afhayeenka t b l f gidaajo reda ayaa ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha itoobiya aabi axmed inaanu rabin in colaadda uu joojiyo waxaana uu sheegay in duqayntani ay caddeyn u tahay arrintaas afhayeenka t b l f ayaa sidoo kale ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha itoobiya in uu wax walba samaynayo si uu argagax u geliyo shacabka tigray gaar ahaan marka ciidamadiisa laga adkaado sida uu hadalka u dhigay magaalada maqale ayaan wax weerara lagu qaadin tan iyo bishii juun markaasi oo ay ciidamada dowladda itoobiya isaga baxeen halkaas oo ay t b l ftu dib u qabsatay dhul badanna ay la wareegtay dagaalka ayaa wixii intaa ka dambeeyey kusii fiday gobolada amxaarada iyo canfarta